بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل يستحب حلو صنينا للمحدث نينك محدث حديثين أيوه muxadidkaasoo alcaarifi yaqaano xadiidka waxaa loo sunayaa caqdu majlisin majlis inuu gunto majlis inuu gunto ayaa loo sunaynayaa asigoo casharadiisii duruustiisii intii kala akrinayay maalmaha ka mida gaar ahaan inuu caqdo majlis ayaa loo sunayaa saasaynu samayn jireen muxadisiintii hore ama maalintaasi maalin jimce jimca ha ahaato bacda alcasri ama bacda aduhri bacda aljumca ama khamiis ha ahaato ama ayaamo kale ha ahaatee siyuudi ninka baabka gebagabadiisa ay ku sheegi doonaa meeshaasi ee ah xiliyaashii qaban jireen culamada muxadisiintii hore ay uta tilmaamayaa muhiimadda waxaa waye maalin oo ka mid a maalmaha duruustii la akrinayay kale aysan jirin gaar ah inuu majliskani u caqdo ayaa loo sunaynayaa waay majliskaasoo liimlaai lxadiidi xadiidkii imlaagiisii yeedhintiisii u sugnaaday fa innahu imla'ga aclaa maraatibi riwaaya riwaayada maraatibteedii midku uga sareeyo waaya mustamliyanha wayatakidu dheh wayatakhidu dheh wayatakhidu waa samaysanaya muxadidkii mustamliyan mid wax yeedhinaayo oo muballiq waay wayatakhidu wuxuu samaysanayaa muxadidkii mustamliyan muballiq ayuu samaynayaa ayuu samaysanaya waay mustamli iyo muballiq waa isku mid meeshaan mustamliyan mid gaarsinaayo oo muballiq ah ayuu samaysanayaa majlisu imla markii imaado mustamligaasoo muxasilan soo xasalsaday cilmul xadiidka naftirkiisi yaqaano waay iyo cilmiga inta kale wax ka yaqaano wax garanayo naftirkiisi muxasil ah cilmi soo xasalsaday wax badan yaqaano waay naftirkiisi mid eber aan lama rabo mid hab aan garanaynin lama rabo waay muxasil inuu ahada la raba muxasil inuu noqdo waay waayahay mutayaqidan baraarugsan soo jeedo waay muqafal aan ahayn muqafale aan ahayn waay inta badan muqafalkaas oo kale waxay dhahayaan culamada oo kale inuusan ahaanin ka mustamli yaziid ibnu haaruun ay dhahayaan shaarix noo qabanay ka mustamli yaziid ibnu haaruun yaziid ibnu haaruun mustamligiisii oo kale aan ahayn waaya walaa yakuunu lmustamli baridan ma ahaanayo ka mustamli yaziid ibnu haaruun mid waxaan fahmaynin oo muqafal ah inuusan ahaanin waay sida yaziid ibn haaruun mustamlihiisi oo kale muballigiisii xayu meeloo su-ila la weydiiyey yaziidu yaziid ayaa an xadiiin la weydiiyey yaziid ayaa yaziid ibn haaruuna waxaa la weydiiyey xadiid faqaala markaasa wuxuu dhahay xadatanaa bihi cidda xadatanaa waxaa noo xadiiayey bihi xadiidkaani ciddatun koox waay koox ayaa noo xadiiaysay buu dhahay fasaxa almustamli mustamlihii waa dhawaaqay waa qayliyey wuxuu ku dhawaaqay yaa abaa khaalidin abaa khaalid ow ciddatu mnuman ciddakee waa yaa dhalay aabihiis maxaa la yidhaahdaa buu dhahay asagana wuxuu la jeedaa sheekhe dad oo jamaaco fara badan ayaa xadiidkan noo xadiisaysay uu la jeedaa mustamlihi asagana wuxuu u maleeyay qof ciddatu bnuman buu leeyahay yaa dhalay ciddagaasi maxaa looga darayaa aniga dadka aanu sheega aan sii gudbiye buu leeyahay ayib waayahay fa qaala markaasa wuxuu dhahay yaziid ibnkii lahu mustamlic wuxuu dhahay ibnu faqadtuka waahitaanka aan ka waayay wiilkiisii buu dhahay ee waahitaankaagii aan ku waayay wiilkiisii waaye bimacnaa waa asiga ayaa jawaab siinayaa maba jiro waay wiil jiro ma aha waay wiil jiro ma aha idan marka waxaa ula jeeda isaga cidda tuntiro ninkaasi oo kale waay waxaa la marka midka muslim league ah waxaa la rabaa nin mutayaqida inuu ahaado mustamligaasoo mutayaqidan ahaaday mid soo baraarugsan oo ay soo jeedo mustamligaasoo yuballiqu gaarsinaayo canhu can ilmumli waay kii yeedhinaya xaggiisii ka gaarsinaayo idaa kahura aljamcu jamca markii uu bato waay dadka haddii badan yahay waay dadka hee hadduu u badan yahay waxaa laga yaabaa hal keligiis ma ahane haddaa dhowr mustamli laba in loo baahdo saddex in loo baahdo afar in loo baahdo shan in loo baahdo toddoba in loo baahdo sida sayuudii baabka akhirkiis ku sheegi doono culamada qaar dadkoodii waxay gaarayeen afartan oo kun qof ayaa xalqadii soo qaabilaysa afartan kun oo qof imlaigii mustamliyaashiis waxaa ka mid ahaa oo gaarayeen toddobay dhahaa toddobo oy gaarayeen toddobo qaarna ee boqol kun bay dhaafayeen dadkoodii afartan ma ahane waa boqol kun bay dhaafayeen idan mustamligaas markii la qabanayo dadkii kullig waa imaanayaan meel kastoo laga imaanaya maalin hibleeyo hee mustamli istimlaa la sameynaya imlaa dheh imlaa la sameyna la dhihi jiray waa lasku imaan jiray marka dad gaar ahaan dadka culumtooda ilaahay ku manadaystay sarreysoo ay daranaayeen waayahay sidaasi waay kaasoo yuballigu gaarsinaya canhu can ilmumli haggiis ka gaarsinaya idaa kahura haddii oo bato aljamcu jamcaga waay dadkay bataan calaa caadati alxufaadi jaryan calaa caadati alxufaadi waay jaryan ayadoo lagu soconaayo calaa caadati lxufaadi xufaadii caadadoodii lagu soconaayo saas inuu sameeyo waayo wayastamli yeeritaan yeeris ayuu dalbayaa wayastamli mustamlihi yeeris ayuu dalbayaa murtafican meel sare mase isagoo ah mid sare waay oo meel sare asagoo fadhiyo ama meel sare inuu istimla imlaa ku ku yeeriyo ayuu dalbayaa murtafican haalow yahay mid sarreeyo kor meel kor oo saaran yahay sida calaa kursiyin wanaxwihi buu leeyahay shaarix kursi dushiisi oo kora meel dheer oo kora oo taagan dadka arkayaan dadku badan yihiin qaarkood waxay fuuli jireenba geedaha geedka dushiisa saarana la saarayaa geedkani halkaas halkaas geed qof kalena geed meelahaas ku taala la saara mid kan hagga la saara mid kan hagga sheekhin intuu fadhiya marka waa la akrinaya wixii dhan marka qof kastoo qofkii kale dadka kale hea sii gaarsiinayaan waay geedaha hoostooda la fadhiya dadkii dhan waxyaabahaani ilaahay hadda dad ugu nimceeyey oo mikrofon kabiraatu sawda lama haystin wax lagaasi hadda sheekh meel iska fadhiisanaya waxaan meel walbo samacada lagu dhajinaya waa iska qaylinayna alka meel fog meel dhowba waa lagu maqlaa xaafadihii ayaa laga sii maqlaa waxaan sidaas way isma jirin waxaan wayastamli yeeris ayuu dalbayaa murtafican meel sare haalu yahay ama murtafican haalu yahay mid sareeyo meel sare ka sareeyo waayo wailaa haddii kale haddii kale maxaa laga wadaa haddii meel sare oo ku fadhiisanaya aysan jirin qaa'iman ayuu ku yeerina waayo istaag waayo calaa qadamehi labadiisi lugood dushooda isagoo ku taagan yahay ayuu saas samaynayaa wa calayhi cala almustamli kii wax yeerinaya dushiisa waxaa waajib ku ah calaa min alfaadi lcumuum min alfaad alwujuub ay ka mid tahay waajib waaye wacalayhi ala lmustamli mustamlihi dushiisa waxaa waajib ku ah tabliiqu lafdihi lafdi lxadiidi xadiidkii lafdigiisii gaarsiintiisii ayaa waajib ku ah calaa wajhihi wejkii la rabay dushiisii wejkiisi dushiisii waay calaa wajhihi sidii la rabay wejkiisii waay min hayri tagyirin waay asagoo aan bedelaynin waay sidiisii ku gudbinaya la rabaa haddii wax yaqaano wax ilaalinayo luuqada garanayo dhinac walba wax yaqaano waa sidiis inuu ku gudbiyo waajibay ku tahay waxaan ku darin saasaa ku fiican ee kusii dar oo ee ku sharax inuusan dhihin waayo wa faa'iidatu lmustamli mustamliha faa'iidadiisii maxay tahay haddii la isweydiiyo waxaa waaye tafhiimu saamici calaa bucdin waaye wa faa'iidatu lmustamli midku wax yeelinaya faa'iidadiisu tafhiimu saamici kii saamiciga ahaa fahamsiiskiisii waaye calaa bucdin maca bucdin ku sugnaa fogaasho macaheedi waaye meel fog uu gaaray sheekhii ma maqlaayo marka ninkan dhexdhexaadka ah ayuu kusii maqlayaa kusii qaadanayaa sidaas waaye faa'iida laga rabo intaas wa amaa man qofkii oo lam yasmac aan maqlaynin ilaa min ila almuballiq mooyaane kii gaarsinaya xaggiisii marka mustamli in muballiq weeye mujeeda isku mid way marka wa amaa man qofkii oo lam yasmac aan maqlaynin ila almuballiqa kii gaarsiinaayay ila almuballiq waay ila almuballiqa ilaa min almuballiq waa macnaha kii waxa gaarsinaya xaggiis mooyaane sheekhii waxaan ka maqlaynin falaa yajuusu uma banaana lahu mankaasi riwaayatu riwaayatu lxadiidi xadiidkii werintiisa ma banaana can ilmumli oo ah sheekhii xaggiis ka wariyo uma banaana maxaa yeelay sheekh ma maqlina ninkaan u maqlay waay ilaa an yubayina haddii eed caddaynayo mooyaane alxaala xaalku way waan ma waan maqlay waa inuu dhaho ku daro anigoo oo mumliga mustamliga xaggiisa muballiga xaggiisa ka maqlay ayaa sheekhaasi ee xaggiisa ka soo qaatay inuu yidhaahdo ku daro wax sii caddeeyo mooyaane muballigaasi istimilaaga mustamligaasi xaggiisi inuu keligiis kasii qaato sheekhin aan maqlaynin maya way ilaa an yubayina huwa manka hadduu caddaynayo mooyaane alxaala xaalad way waqad takadama waa soo hormaray haadaa kanna kee ama man lam yasmac ila almuballig falaa yajuusu lahu riwaayatuhu an ilmumlidan waa soowaa noo soo hormartay waa soo hormaray xagee ku soo hormaray fi raabic walcishriin labaatan iyo afaraad haye xagee way maxaa maxaa way labaatan afaraad ya kayfiyat xamil hadithi waa wadabti haye عندك ya كيفية سماع الحديث امم صح هيا عبد الرحمن يا كتابة الحديث ها هاي يا أنا وتحمل ها محمد كيفية سماع الحديث يا شيخ صح hubsan waa sii adkaynaynay mooyaan meesha waay kayfiyatu samaa alhadiisi waay waayahay meeshaas waa kusoo hormaray tafsiilkeedan meesha ugu laabo waayo wayastansitu waa aamusinayaa almustamli mustamlihi oo muballigii ayaa loola jeedaahe annaasa dadka ayuu aamusinayaa dadkii ayuu aamusinaya waay oo xaadiriinta meeshay joogeen dadkii meesha imaadeen ayuu u aamusinayaa aamusuu dhahayaa waa aamusinaya waay dadkaasi ahlulmajliska ah ee aamusinaya waay ayadoo loo daliishanayo nebiga calayhi salatu salaam inuu dhahay xajatul wadaac khudbooyinkiisii mid ka mid ah jeedinayay ansit innaas ansit innaas jariir loo dhahayay ansit innaas ya jariir oo dadka aamusi waaya wayastansitu waa aamusinayaa almustamli mustamli annaasa dadka yuu aamusinayaa goormaa laakiin bacda qiraa'ati qaari'in qaari qiraa'adiisii kadib way qaarigaasoo xasani sawti codkiisii wanaagsan yahay shay-an mid markii uu akriyo shaygaasoo min alqur'aani ka mid a markii uu akriyo gadaasheeda ayuu aamusinaya dadkii inuu aamusi amrayaa hal aamuso u dhahaya marka maadaama yeedhintii iyo ballaabanayso oo la gudagalaayo sidaasi way uma kadib yubasmilu wayaxmid allaha wayaxmid allaha tacaala wayusalli calaa rasuli lah sala slama mustamlihi ayaa warkiisa lagu jira uma kadib yubasmilu waa bismilaysanayaa bismi illaahi raxmaan raxiim u dhahaa saasa laga wada uma kadib yubasmilu waay waa bismilaysanaya oo bismi illahi raxmaan raxiim odhanayaa wayaxmad allaha ilaahay ayuu u maxdinayaa waay tacaala sareeye wayusallii wuxuu ku salinayaa calaa rasuuli illaahi sala allahu alayhi waala alihi wasalama rasuulka alla ku salinayaa wayataxaraa waa ku dadaalayaa mustamlihi al ablaqa kan ugu heel dheer fiihi fi lxamdi iyo wa fiihi fi salaam fiihi fi salaati dheh labadaba waay wayatacaraa wuxuu ku dadaalayaa alablaqa midka uga xelka dheer fiihi fi lmadkuuri way ama fiihi fi ma dukira kii la soo sheegay dhexdiisii maxaa la soo sheegay he labo alxamdi iyo asalaad waay kaasi ayaa midka uga xelka dheer ayuu akrinaya waay mid uga xelka dheer ayuu akrinaya labadaasi mid ka mid a waay saarixuu sheegaya marka xamdiga midka uga xelka dheer iyo salliga midka uga xelka dheer ayuu sheegayaa ayuu sheegayaa waay ayib qaar waxay dhaheen alxamdu lilahi aladi xamdan yuwaafiqu nicamahu wayukaafii masiidahu ayaa ka mid a waxyaaba u heldheer leeyahy lakin wa qaala laysa lidalika daliilun yuctamad musanifka fi rawda saasuu kusoo naqlinaya uu leeyahay daliil malaha kaasi balqiin bal kan uu xamdiga uga heel dheer maxaa waaye alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waay kaas uga heel dheer uu leeyahay maxaa yeelay liannahu faatixa alkitaab waay wa aakhiru dacwa ahli ljanna fayanbagi aljamu baynahuma waa in la jamci uu leeyahay muhiimadda waxaa waaye mid ka mid ah inuu isla imaado leh waay waaye salligana kan uga halka dheer waxaa waaye salaatu alibraahimiya kan meeshan ku qoraayo waay ayib dhammaantiis haddii akriyo haddii kale sala allahu alayhi waala alihi wasalam kusoo gaabsadana waa bannaan tahay muxadisiinta inta badan isticmaalayaan uma kadib yaquulu wuxuu odhanayaa lilmuxadisi muxadidkii wuxuu u odhanayaa uma kadib yaquulu mustamlihi waaye mustamlihi wuxuu u odhanayaa lilmuxadisi muxadidkii wuxuu u odhanayaa man dakarta yaad sheegtay aw maa dakarta maxaad sheegtay raximaka allah ayuu odhanayaa waay man xaggee ku dhacaysa yaaqi maxuu noqonayaa qofkii waayo maa maxay ku dhacaysaa sida badan maa la yaaqil maxaa loo loo celinayaa xadiidkii waay marka sidaasi waay man dakarta yaad sheegtay oo dhahaa man dakarta yaad sheegtay oo shuyuukhta ka mid ah saas ula jeeda aw amase maa dakarta maxaad sheegtay oo min alaxaadiidka waay raximaka allah allaha kuu naxariistee ayuu odhanayaa aw radiya canka ilaahay ha kuga raali noqdee wamaa ashbahahu wixii kaas shibho ayuu odhanayaa yaa saas u dhahaya muxadidkii saasuu leeyahay mustamligii way soo maha waa bilaabaya waa wada marka markaasa uu sheegayaa kaas hebel ayaan sheegay hebel ayaan noo xadiiay hebel ayaan noo xadiiay ayuu leeyahay xadiid noocaasa noo sheegay xadiidkaasa noo sheegay saasuu dhahaa marka asagana saasuu kusii gudbinaya asagana asagana sheekhi haddii wax la weydiiyey waxaasuu kasoo baxayaan wixse ka soo baxay ayaa isagana sii gudbinaya marka isaga warka soo bilaabaya yaa warka bilaaba mustamlihi waay man dakarta aw maa dakarta raximaka allah waa u ducaynaya haddana raximaka allah aw radiya canka waa isku ducayn jireen culamada ama ardada waxay u ducayn jireen sheekha wamaa ashbahahu wixii la midka ah kaas waayahay aada way u jecelaayeen waa qiimeyn jireen xilligaasi saas ay hayday saas ay hayday yaxya ibnu aktham warkiisii sayidii soo naqlinaayo wuxuu dhahay yaxya ibnu aktham niltu waxaan gaaray buu leeyahy alqadaa xukun qaadinimo ayaan gaaray aw qadaa alqudaati qudaadda qaadinimadoodii ayaan gaaray ayuu dhahay walwisaara wasaaranimo ayuu gaaray wasaara ayaan gaaray ayaa ayaan gaaray buu leeyahay wasiir waan noqday wakada wakada waxaas waxaasaan gaaray waxboo sheeg sheegay maa surirtu way liiguma farax gelinin bishayin shay mithlu qowli mustamli mustamlihi qowlkiis oo kale ah man dakarta raximaka allah wax dhaama ma helin buu leeyahay intaas dhan taasay ugu fiican dhammaantoodii waxaan kale wasaaraddan iyo xukunkan iyo waxyaabahan kale aan soo maray waxaan ka jecelahay ma waxaa waaye mustamlihi hadalkiisii oo sheekhiisi markii rabo inuu wax ka yeeriyo oo dhahaya man dakarta raximaka allah ma dakarta raximaka allah ma dakarta radia allahu cank waxyaabahaas waxa ka fiican ba ma helin buu dhahay saasaa dhihi jira xilligaasi waa socotay marka wa kullamaa mar kasta oo dakara huwa mustamlihi annabiya nebigu uu sheego magiciisu sala allahu alayhi wacala alihi wasalama sallaa waa ku salinayaa calayhi nebigii dushiisa ku salinayaa wasallama waa salaamaya waay waa badbaadinaya qaala alkhaiibu khaiibka wuxuu dhahay khaiib albaqdaadi wayarfacu waa rafcinay waa koryeelayaa mustamlihi bihaa salaantii iyo salligii waayo tasliidii iyo tasliimadii waayo tasliidii iyo tasliimadii ayuu sawtahu codkiisii kor uu qaadaya waayo xadgudubna ma ah laakiin waxyara kor u qaada waa maqshiina dadka waay saasuu samaynaya waay waidaa dakara mustamlihi markii uu sheego saxaabiyan saxaabi uu sheegana raddaa waa ku raali noqonayaa calayhi dushiisii way oo radia allaahu canhu ayuu odhanayaa fa in kaana hadduu yahay saxaabiga ibna saxaabiyin saxaabi wiilkiis hadduu yahay qaala wuxuu odhanayaa radia allaahu canhumaa ayuu odhanayaa aabihiisna hadduu saxaabi yahay asagana saxaabi uu yahay haddii aabihiisii asagi aabihiisii awowihiisii saxaabi yahayne radia allaahu canhum sidaas oranaya haddii keligiisay saxaabi yahayna radia allahu canhu taradaa calayhi diwaayba wayaxsunu waxa wanaagsan bilmuxadidi muxadidka u wanaagsan athanaau amaan calaa shaykhihi shaykhiisa dushiisu ammaano xaala riwaayati riwaayada xaaladeedii bimaa shay ku ammaano huwa maaga ahluhu sheekha ahl u yahay wax sheekha ahl u yahay aan ku hadgudbaynin mujaasafaad iyo waxyaabahaas aan ahaanin oo asaga u cuntumo inuu ku ammaano waaye inuu ku ammaano waayo kamaa facalahu jamaacaatun jamaacaad sidii ay samaynayeen min asalafi salafka ka mida waaye salafka jamaacaadkoodii sidii ay samayn jireen hoos fiiri bal ka qowli abi muslim alkhawlaani xadathani alxabiibu alamiinu cawf ibnu muslimin saasaa dhihi jiray ujeedaa وكقول مسروق حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله عندك يا وي وكقول مسروق مسروق من الأجدع وكلا هذا الكيسي حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله يا ويل هي ميا أبو بكر واي جوديس واي تا واي عايشو واي هي سيكو فهمتين وعايشة تاي صديقة بنت صديق ماكو فهمتين واي حبيبة حبيب الله يا واي مرك هي نبيك هي تيجي على ميا تيجي على مالك ولا مرك حبيبي ديسو idlisoba waa saas saasaa dhihi jiray isagana masruuq wa ka qowli cadaain xadathani albaxru yacni ibna abbaasin radi allahu anhu wa ka qowli shucbata xadathanii sayid lfuqahaai ayub wa ka qowli wakiic xadathana sufyaan amiiru lmuminiina fi lxadiid wixii la midka salafka saas waay waa amaan jireen culmadoodii waay mashaayikhtoodii way xadgudub aan ka ahayn walyactani ha ku dadaalo mustamlihi biducaai ama muxadidkii biducaai duco lahum lilmashaa'ikhi way mashaa'ikda u ducaynaya haku dadaalo fa huwa ducoga ayaa ahamo ugu muhiimnimo badan min athanaai almadkuur waay ammaantii la soo sheegay iyo ducada yaa u fiican ducada shaki kuma jirto waay ducada ayaa u fiican waay walaa basa dhib ma laha bidikri man qof sheegidiisii yarwee asaga ka warinayo canhu xaggiisii bilaqabin naanaysi inuu ku sheego qof ase waxa ka warinayo in laqab ku sheego dhib ma laha sida ka qundarin oo kale qundar oo kale qundar maciis waayahay bilaqaba sida ka qundarin oo kale oo wasfin ama sifo oo kale inuu ku sheego sida kalaamash عندك سليمان بن مهران صحابي مين يا ما راضي تابي طبيعي يا مو شيخ ذيب هاي عبد الله تابعي واحد طيب ايوه مركه او وصف انه يستدك على الاعمش او كده اعمش معناه ما هو indhahaasa biyaha ka socday indha shiif waay qundarna dhiblaho waayahay aw xirfatin ama xirfo oo kale kal xannaadi oo kale waay xannaad xannaad maxay maaned shaqo waay xirfo ilaam waay ayib sida kal xannaadi oo kale aw amase ummin hooyo oo kale sida kabna culayata ibnu culaya oo kale magaciis waayahay sidaasii waay marka wixintaasii la midka ah wain kariha dalika haba ha nace waayo laakin idaa ucrifa biha haddii saas mooyaane si kale aan lagu garanaynin waayo waqusida tacriifuhu laa ceybuhu ceebayntiisa aan loola jeedin laakiin in lagu ogaado loo aqoonsado darteedii way matanaha waa intaasi ku dara macnaha aw umin way curifa oo lagu garanayo biha sifadaasi ama xirfadaasi ama laqabkaasi ama uumadaasi waxyaabahaas dhan waa u noqonayaan wayustaxabu waxaa la sunayaa an yajmaca inuu kulmiyo mustamlihii waay ama muxadidkii inuu kulmiyo fii imlaa'ihi imlaagiisii dhexdiisii jamaacatan jamaco inuu kulmiyo waay jamaco inuu u kulmiyo waaye jamacadaasoo min shuyuukihi shuyuukhtiisii ka ah ahaatay min shuyuukihi shuyuukhtiisii kama aha ka mid a waay ka mid a waay qaar shuyuukhtiisii ka mid a waay muqadiman halus horumarinaayo arjaxahum midka ugu rajaxsan mashaa'ikhtiis waa sheegayaa waa jamcinayaa laakiin wuxuu horumarinayaa kan ugu raajaxsan mashaa'ikhtaasi see ugu raajaxa noqonayaa biculuwi sanadin oo kale sanadkiisi ayaa sareeyo ama aw gayrihi wixii la midka ah sanad sareen darteeda uu ugu raajaxsan yahay hadda kii sanadkiisi sareeyo ama qofkii fiqi mooyaane qof kale aan ka warinaynin oo kale inuu ka horumariyo waxyaabahaas waaye kaas horumarinaya wayarwee waa warinayaa muxadidkii can kulli shaykhin sheekh kasto xaggiisii xadiidana ka warinaya sheekh kasto mashaa'iktiis ka mid a wuxuu ka warinayaa hal xadiid waay ka soo qaadana wayakhtaara waa inuu doorbado waay wayarwiya waa in yarwiya waay maxaa ku adafan tahay ay jamaca wayarwiya waa in yarwiya waa inuu wariyo can kulli sheekhin sheekh kasta haggiisii xadiidan ka wariyo wayakhtara waa in yakhtaara waa inuu doorbado sheekhii maa shay uu doorbado calaa sanadihu sanadu maamada sanadkiisa sarreeyo kii sanadkiis naazil yahay sanadkii naazil ah iyo sanadkii caali ah inuu doorbado sanadka caaliga waay maxaa dhahay kaas xifdigiisi waa sahlan yahay laakiin kan naazilka waa dhib badan yahay wax badan u baahan yahay sooma war badan sidaasi waay waqasura matnuhu matnihiisiina gaaban yahay waay matnihiis aan dheerayn sanadkiisina caali ah inuu kaasi uu doorbado waay markii imlaaga samaynaayo waay walmustafaada iyo midka laga faa'iidaysanayo minhu xaggiisi waay midka xaggiisi laga faa'iidaysanayo inuu sheego waayo asaga inuu la sheego waaye waayahay tarkiibi tarhiibi waxyaabahaasi dadka ka qaadanaya inta badan wa yunabbihu waa baraarujinayaa calaa sixatihi mise wayunabiha waa in yunabiha waa inuu baraarujiyo calaa sixatihi sixati alxadiidi xadiidka saxidiisii aan saxnimadiisii inuu baraarujiyo waa saxiix inuu dhaho wamaki inuu baraarujiyo fiihi xadiidka ku sugan oo min culuwin ah waa sanad caali ah waa inuu dhaho wa faa'idatin iyo oo faa'ida ah min culuwin ayay ku addafantahay wa faa'idatin min faa'idatin ah iyo wa dabti mushkilin waaye mid ishkaal galay dabdintiisii ah inuu baraarujiyo waaye walyajtanib ha ka fogaado maa wixii oo laa taxmiluhu cuquuluhum dadka cuquushoodii aan qaadi karin wixii dadka markaas cuquushoodii aan qaadi karin oo kaweyn oo walaa wamaa ikii wamaa kii inuusan ee inuu iska ilaaliyo waay wamaa kii iska ilaaliyo ka dhowrsado laa yafhamuunahu dadka aan fahmaynin waay wixii dadka aan fahmaynin oo ah cuquushoodii ka weyn inuusan qaadinin waay oo u sheegin dadkuu leeyahay sida sharax hoos fiiri axaadiisi sifaati oo kale sifaat axaadiiska ka sheekaynayso liman qofkii oo laa yuuminu ee laa yuumanu calayhim dushoodii aan laga aamin ahayn min alkhata'i iyo walwahmi walwuquuci fi tashbiihi watajsiimi inay ku dhacaan laakiin haddii si fiican loo sharxayo oo dhib ma laha waa sifaadaba haka sheekaysa ha ka sheekeeye xadiidkaas ha ka hadlee sifaadaba ha ku saabsanaadee haddii islan qof si fiican u sharxayo ee iska dulmar keliya aan ahayn loo saasna min gayri tashbiihin walaa tamhiilin walaa tacdiilin walaa dhahayo si fiican u kala saaraya hadday tahay dhib ma laha laakiin iska dulmar hadday tahay waxaa laga yaabaa qofkaas si qaldan inuu ula dhaco ayaa laga yaabaa sidaasi waay faqad qaala caliyun wuxuu dhahay tuxibuuna ma jeceshihin idinka an yukadaba allahu warasuuluh alla iyo rasuulkiisa in la beeniyo xaditu nnaasa dadku xadiidaya bimaa yacrifuuna wixii ay garanayaan ugu xadiidaya taqdiimi taakhiru ku sameeyey wadacuu maa yunkiruun wadacuu maa yunkiruun rawahu lbukhaari uu dhahay wadacuu maa yunkiruun laakiin saxiix bukhari kuma jirto waxaa laga yaaba mustakhrajaadka miilahaas kale ino ay ku sugan tahay laakiin wadacuu maa yunkiruuna kuma jirto waayahay taasi waaya iyo wixii lamidka ah marka ugu keensanayaa sharaxan waa si wax kaleba kusii dardaraya idaa marka wixii dadka maskaxdoodii markaasi aan qaadi karin oo ka weyn caqligooda ka badan markaasi inuusan sheegin oo waxyaabaha kale u sheeg sheego ilaa haddii usii bayaaninayo mooyaane waay wayaktimu waa khatimaya wuxuu ku khatimayaa imlaagii mustamligii ama mucadidkii alimlaa imlaag wuxuu ku khatimayaa bixikaayaatin xikaayooyin warar iyo wanawaadira waxyaaba naadir ah hariib hariibka ah ayuu ku inuu ku khatamo ama wayakhtuma wayaktima dheh xagga ku adafo wayaktima inuu ku khatimo haddii lagu adafo meeshii hore war cusub haddii laga dhigan waa sah wayaktimu waa kuu ku khatimayaa mustamli ama muxadidkii alimlaa imlaagii wuxuu ku khatimayaa bixikaayaatin xikaayooyin waaye iyo wanawaadira naadirooyin waaye hariibaad ah iyo wainshadaatin shiciryaalo shiciryaalo inuu shicir waaye inuu ku khatimo waaye biasaniidiha maca asaniidiha wax walba laakiin sanad la-aan maya nawaadirta inay leedahay hee sanad asaniid xikaayaadka inay leeyihiin asaniid inshaadka inuu leeyahay ashaaniid waay wax walba inay leeyihiin asaniid waay inuu sheego musanifiinta oo culimadii horena arrintaasi kale waa samayn jireen sidaas oo kale sidaas oo kale ayay samayn jireen ee waxaa laga soo nagliyey ninka la yihahdo khatiib albaqdaadi asagoo cali bin abidari haggiis laga soo naglinayo qaala inuu dhahay rawixu lquluuba qulubta u raaxeeya wabtaquu u dalba lahaa quluubta duruf alxikma xikmooyinka daraf geesiyaalkeed ama adraafteedii ugu u dalba u raaxeeya mararka qaarka waxyaabaha qulubta isjeceshahay ayadoo qulubta kheyrka jecel ee maraha qaarkood waxyaaba kale in loo sheego hariib hariibka ah ay ku farxaysa jeceshahay sooma sidaas daraaddeed inuu wax loo sheego waay buu leeyahay wa kaana zuhriyu wuxuu ahaa yaquulu mid odhanayo liasxaabihi haatuu min ashcaarikum war shiciradiina keena bal maxaad haystaan shicir ah ayaa dhihi jiray haatuu min xadiidikum xadiidkiin wax ka keena bal fa ina aluduna dhegta majabatun waaye waa mid wax tuuraysa waaye walqalbuna xamidun wax buu rabaahe war wax keena idinka maxaad haysaan waxyaabaha saasoo dhihi jiray si dadka hoogahoo lagu farxsiiyo nishaad kala tagi waqtigiisii markii la gaaro qiso ugu tuuro ashcaar ugu tuuro waxyaabahaasi waaye si ayadoo faraxsan meesha u kacaan oo niidooda dhisan tahay meeshay rabaan hore usii aadaan ama duruusta kale ay sii aadaan saasaa samaynaa buu leeyahay wa awlaahaa xikaayaadkaasi mid ugu awliyeysan maa fi zuhdi zuhd wixii ku sugan waaye iyo alaadaabi aadaab iyo wamakaarim alakhlaaq dabacooyinkuwa wanaagsan wixii ku sugan waaye waidaa qasara almuxadiu muxadidkii waidaa qasara hadduu gaabiyo almuxadiu muxadidkii hadduu gaabsado waayo waidaa qasara almuxadiu musanifkii ama qasura almuxadiu muxadidki hadii u gaabsado muxuu ka gaabsanayaa can takriij ilimlaa xaggaas or isku haysta aw ishtaqala can takriij ilimlaa can takriij ilimlaa marka maxay tahay tanaazuc fiihi waay waidaa qasura almuxadiu muxadidki haddii uu gaabiyo ama gaabsado aw aw ishtaqala ama mashquulo can takriij ilimlaai imlaagii takhriijintiisii inuu xaggiisu ka mashquulo imlaagina takhriij u sameeyo haddii ka gaabsado ama ka mashquulo istacaana waa kaalmaysanayaa bibacdi alxufaadi xufaadda qaar ka mid a u kaalmaysanayaa isaga waa aqoontiisiba ma gaarsiisana takhriijaadkaasi kuma fiicna ama waa ku fiican yahay laakiin waa ka gaar waaya inuu takhriijaad u sameeyo takhriijaadka waa sanadka xadiidka sanadkiisii waxay qofkii soo saaray waxay ku jiro rajaashiisii axwaashoodii waxyaabahaasi baxdigii baaritaanka lagu samaynayo haddii isaga marka u ka gaabiyo ama ka mashquulo inuu saas u sameeyo istacaana bibacdi alxufaadi ayuu u kaalmaysanayaa watacaawanu cala albiri waay dad u dhiibayaa soo fiiri soo baxdi soo raadi soo ayuu dhahaa waidaa faraqa alimlaau imlaaqi markii uu dhammaado marka qofa u diray soo maaha haddii qof u diray muxuu sameynaya imlaa markii dhamaado muqaabalanaya marka asiga saasa lagu wadaa waidaa faraqa alimlaau imlaaqi markii faaruqo waay imlaa waa faacil faraqa marka waa bimacnaa dhammaado laga wadaa waidaa faraqa alimlaau imlaau markii uu dhammaado qaabala muxadidkii waa qaabilinayaa hu imlaagii ayuu qaabilinayaa wa adqanahu waa sugaya waay waa sugaya waa sii fiirinayaa in wax ka galdamay nin kale inuu ma oo sida asaga u yeeriyey ti asalka inuu tahay tan ti kale waa isku fiirinaya markaas si fiican u hubsanayaa ayaa laga wadaa waay markiis imlaaga xilligiisii oo ku ekaa inta badan waxyaabahaasi dadka kastoo dadkii imlaaga qaban jireen waxyaabahaasuu shaarix hoos ku sheegaya kasii fiirso annawc athaamin walishruun allah subxana wa tacaala